subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal sidaad warkaba ku maqlayseen war-saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa lagu sheegay in maamulka cafarta ee dalka etoobiya uu ka dambeeyey dil loo geystay dad ku noolaa deegaanka garbaciise ee dalkaasi haddaba faahfaahinta dhacdadan ayaan ka waraystay maxamed rooble maxamuud wasiir ku-xigeenka xafiiska warfaafinta ee dowla deegaanka soomaalida etoobiya waxaanan ugu horreyn weydiiyey halka uu ku sugan yahay garbaciise magaalada la dhaho ayaan waxoogaa meel aan kasii fogeyn baan joogaa walaa sababtaad halkaa u tagtay ama aada u tagteen maxay tahay walaal magaaladan waxaa wax ka dhacay maalintii sabtidii afar labaatankii bisha julaay waxaa ka dhacay xasuuq xasuuqa ay geysteen ismaamulka deegaanka canfarta marka dadkii waxyeeladu soo gaadhay iyo ayaan u tegnay oo si aan bal xaalkooga usoo hubino aan usoo aragno indhaaga usoo aragno inkastoon magaaladii ay qolyahaas gacanta ku hayaan ilaa hadda haddana meel afaafkeyga magaalada afaafkeyga waxaa jooga dad badan oo soomaaliya oo gurmada oo dadkan usoo gurmaday oo bal inay meydadkii iyo maaragtaan dadkii dhaawaca iyo kala guraan iyo in mataqaanay ay dadkii waxoogaa gurmada soo gaadhsiiyaan arrimahaasaan u joognaa halkan waan gartay maamulka magaalada iyo waxbaan kaa weydiin doonaayo sida ay u dhisan tahay hase yeeshee khasaare maxaad aragteen wallaahi khasaaro fara badan baan aragnay horta khasaarahu exactly inta uu yahay oo dadka dhimasha iyo dadka dhaawac wixii magaalada ku dhex jira weli exact figureka saxda kuu sheegi karta ma jirto walow dadka qaar dad waxaa jira magaalada ku dhex xaniban oo hadda ugu dambeyn laga saaray oo ciidamada militariga federaalku ay ka saareen oo hadda waddada lasii wado oo ilaa iyo loo wado oo magaalo kale oo maaragtaanay hardiin la dhaho dadkaasaa noo soo warwarramaya oo waxay ogaayeen qof walba wixii u arkayeen noosoo maxay idin sheegeen ilaa iyo hadda dadku waxay noo sheegayaan dadka gudaha ku jira in la xidhiidhnay waxay noo sheegeen dad dad ilaa saddex boqol iyo konton ilaa afar boqol u dhexeeya tiro intaa u dhexaysa noo sheegeen dadka dhintay waa tiro aada u badan oo u baahan xaqiijinteeda waayahay haddaan bal wax kaa weydiiyo sida ay maaragtay maamulku u dhisan yahay magaalada garbaciise waan ognaa in magaalooyin kalena ay jireen oo buuq ka taagnaa bal sawir guud naga sii sida uu maamulku yahay walaal maamulku horta tuulooyinkani waxay ku yaalaan wadada laamiga ee addis ababa iyo jabuuti isku xidha bay ku yaalaan waa saddex magaalo saddexdaas magaalo wadada laamiga ee addis ababa iyo jabuuti isku xidha bay iyay ku yaalaan saddexda magaaloba waxaa degan dad soomaali ah markii horena canfarta iyo soomaalida way isku haysteen oo buuq baa ka taagnaay oo annagaa labay canfartu dhihi jireen sideedabana canfartu waxay sheegtaan saddexdan magaalo ilaa iyo xagga dirraba marka magaalada dirraba la yidhaahdo intaasoo dhan annagaa lahaan jirnay oo taariikh ahaan baan dhul aan deganahay bay ahaayeen bay yidhaahdaan marka saddexdan tuulo sanadii labada kun iyo afar iyo tobankii ayaa maamul ahaan la hoosgeeyey deegaanka canfarta waxaana hoosgeeyey qolyihii e p r d f waddanka xukumayey iyo madaxweynihii dowla deegaanka soomaalida ka talin jiray cabdi ilay ayaa saddexdan tuulo hoosgeeya canfarta iyagoonan dadka shacabka la tashan referendum aanan la weydiinin oo afti aanan la weydiinin wax kale aanaan laga qaybgelinin marka labada kun iyo afar iyo tobankii bay ahayd taariikhda reer yurub wakhtigii laga bilaabo ilaa labada kun iyo sideed iyo tobankii sagaal iyo tobankii meelahaas canfarta maamul ahaan ee la hoosgeeyey laakiin waxaa la yidhi dadku waa dad soomaaliya soomaalidaas ay ahaanayaan macnaha luuqadooday wax ku baranayaan macalimiin soomaaliya wax baraysa canfartuna bajetkaay siinayaan canfartuna mataqaana booliskiina xitaa dadkan baa yeelanaya oo mataqaanaayey marka waxyaabihii requirementiski iyo shuruudihii lagu xidhay bay kasoo bixi waayeen dabadeed dadkiina si xun bay ula dhaqmeen inay laayaan inay isxidhaan inay maaragtaan dhibaato u geystaan marka cabashooyin fara badan baa ka timid marka labada kun iyo sagaal iyo tobankii meelahaas iyaana dowlad deegaanka soomaalidu uu dib ula soo noqday yuri go-aankii maadaama dadkii la dhibayo oo dhibaato ay ka bixi layihiin go-aankii sidaas ahaa waan ka noqonnay ayuu yidhi deegaanka soomaalidu kabineyga deegaanka soomaalida haye maxaa tallaabo xigay markaa
tallaabada xigtay waxay noqo dagaallo anfarta waxay bilaabeen hadda sole inay dagaallo isdaba jooga ay bilaabaan ay dad had iyo jeer soo weeraraan marka weerarkii u dambeeyeyna wuxuu ahaa kan aan ka wada hadlayna sabtidii dhaweyd dhacay
waan gartay waxaad soo hadal qaaday ciidanka federaalku inuu meesha joogo dad uu ka saarayo kaalinta uu ku leeyahay ama laga doonayay inuu ku lahaado qaboojinta colaadaha xuduudaha ma ka soo baxay baad isleedahay maya maya kama soo bixin haddii uu ka soo bixi lahaa dadkanba nagama dhinteen magaalada heshiis baa dhisaabo lagu gaadhay dhowr bilood ka hor heshiiskaas wuxuu dhigayay labada deegaan ee canfarta iyo soomaalida inay toban toban kilomitr wadada iyo tuulooyinkanba ay u jiraan amnigana ay ciidamada federaalka ee militariga federaalka iyo kuwa federal boliceka la yidhahdaba iyagu ay sugaan iyagii arrintii way ku faylgaroobeen amnigii dadka maynan sugin iyagoo jooga ayaa hoostooda lagu laayay dadkaas oo ciidamadii federaalka oo jooga oo goobta ku sugan ayaa dadkan la laayay oo maaragtan lagu hoos xasuuqay kaasi waxau ahaa maxamed roble maxamuud wasiir ku-xigeenka xafiiska warfaafinta dowla deegaanka soomaalida etoobiya oo khadka telefoonka igu warramaysa oo ku sugan meel u dhow magaalada garbaxiise